aanu haddaba egno taswiirta toddoba iyo tobnaad sahre aad ayay u murugsanayd maxaa yeelay ma aanay haysan carruur oo waxay ku tiri ibrahim ilaahay ima uusan awoodsiinin in aan helo carruur oo maad samaysid in aad la seexato shaqaalahayda hagar oo haddii ay hesho cunug cunugaasi keega ayuu ahaan doonaa malaha sidan bay ahayd siduu ilaah sheegayay inuu ibraahim wiil helo ibraahim wuu aqbalay inuu sidaasi sameeyo sahra waxa ay u oggolaatay hagar in ay la seexato ibraahim oo waanay uuraysatay hagar markii ay aragtay in ay uur leedahay waxa ay ka kibirtay sahra tanina waxa ay yeelsiisay sahra in ay murugooto oo waxa ay ku tihi ibraahim tani waa khaladkaaga oo ibraahim ayaa ku yidhi tani waa tijaaraddaada oo waxaa doonta ku samee sahrana si xun ayay ula isticmaashay oo waa ay ka carartay malaa'igihii ilaahay ayaa kula kalmay xagar jidka oo ku yidhi alla xagareey xaggeed u socotaa oo xaggeed ka timid haa waxa aan ka cararayaa sayidadayda ilaah ayaa ku yidhi noqo oo u ahaaw shaqaalaheeda wax aad helaysaa wiil oo wax aad u bixin doontaa ismaaciil oo wiilkaadu waxa uu noqon doonaa dameer xoog badan oo wax uu ka hor imaan doonaa dadka dadkuna way ka hor imaan doonaan xagar waxa ay ku laabatay sahra oo waxa ay dhashay wiil oo ibraahimna wuxuu ugu yeeray wiilkii ismaaciil sahra samir way u yeelan weyday ballankii ilaah oo waxa ay damacday xaaladaha oo dhan in ay ku xukunto gacanteeda taasi miyay ahayd mid fiican bal firi waxyaalaha xun ee ay samaysay miyaad ilaahay ku saacidaysaa in aad samayso waxyaalaha fikraddaada ah sida adigu aad u markaasi u fikirayso waxaan u malaynayaa tani in ay tahay mid aanu kulligeen samaynayno ma ogtahay ilaahay inuu yahay mid awood weyn oona aqaan wax kasta oo waxa uu naga doonayaa inaan addeecno